Shirka wada-tashiga ee u dhexeeya Bulshada Maamulka Degmada Daangorayo iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland ayaa looga hadlay baahiyaha ay bulshada iyo sidii degmada loo horumarin lahaa dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha, waxaana si wadajir ah u soo qaban qaabiyey Hay'adda Bonsa iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha. Kulanka waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Hay'adda Bonsa, Maamulka Degmada Daangorayo, iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, iyadoo halkaasi lagu soo bandhigay baahiyaha ka jira iyo sidii wax looga qaban lahaa. Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa meesha ku soo bandhigay fikradahooda, iyagoona maamulka cusub ku booriyay inay si fiican ugu adeegaan bulshada.
runtii kulamadaas waxay ahayn kulamo goosgoos ama gaargaar ah islamarkaana aan uga arrinsanayso ama aan ka doodaynay sidii lagu horumarin lahaa adeegyada degmada iyo kaabayaasha dhaqaalaha Een, dadweynaha iyo dhinacyada aan guud ahaanba la kulnay dowlad badan waxay ka yeesheen sidii degmadu een, runtii loo horumarin lahaa islamarkaana la isaga kaashan lahaa horumarinta adeegyada iyo kaabayaasha dhaqaalaha degmada dangarayo Een, kulamada goosgooska kadib waxaanu maanta kulan isugu keennay dowladda hoose ama maamulka dowladda hoose iyo shaqaalahooda iyo dadweynihii Ee, runtii kulankan waa kulan muhiima ujeedadana waxa weeye waxyaabihii la iska arkay iyo caqabadaha ka jira degmada iyo sidii loo horumarin lahaa adeegyada bulshada in dowladda iyo dadweynuhu ay runtii markaasi ee, isla gorfeeyaan ee, laga doodo ee, runtii layslana qaato sidii degmada dangore loo horumarin lahaa aada bay maaragtay noo farxad gelinaysaa in maaragtay la isugu keeno bulshadii iyo communitigii iyo maamulkii degmada ayna ka wada munaashaqoodaan arrimaha degmada waa arrin runtii guusheeda leh waxaan ugu mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo buusa oo arrintaa fududeeyey maamulka oo aqbalay iyo bulshada oo maaragtay u aragtay danteeda inay ka munaashaqoodaan marka xiga waxaan idinkula dardaarmayaa inaad maaragtay shaqooyinka sii laba jibaadhaan oo aada noqotaan unit isku xiran oo meel wax ka soo fulaan annaguna haddaanu bulshanahay aanu qaadano anigu markaan ugu noqdo dhinaca haweenka haweenku baahiyo badan bay leeyihiin waxayna yihiin lafdhabarta bulshada waxay u baahan yihiin in wax badan oo activitiya lagala shaqeeyo hadda ma laha haweenka anigoo wasaaraddii magaceeda ku hadlaaya iyo ururada haweenka midna ma laha waxooy ah oo ay maaragtay danahooda kaga munaashaqoodaan waana boyntii la rabo in layska waraysto oo shirar badan laga yeesho mashruucakani maaha mashruuc la leeyahay reer dongor iyo waxaase heleen laakiin sida saxda ah wuxuu taabanayaa baahida dadku deegaanku gudbisadaan maaha dowladda keliya maamulkayga keliya maaha baahida dadka deegaanku gudbiyaan iyo waxa ka jira iyo siduu u jiro baa laysla xaqiijinaya wixii markaa laga qaban karo baa laga qabanaya waa salad bangigu adduunka lacag ku riday doonayo in laga faa'iidaysto mashruucaasna uu noqdo mid miro dhala lix degmuu ka soconayaa lixdaa degmo bay degmada dongoraya waxay ka tahay degmo un ka mid ah ka tahay uga mahad celinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo cid kastoo arrintaa ka qayb qaadatay in dongoraya ay ka mid noqoto oo ugu horeeyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku